kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shaqaalihii way isku tageen aad bay oga naxeen way la murugoodeen ilan dabcan waa qof meeshii kala shaqaynayay oo saaxiib ah oo subax kasta ay isu imanayeen oo meel ka wada shaqaynayeen marka marka hore horta waxay aad uga murugoodeen rajixumada ay waa haweenay caafimaadkeeda ka been sheegtay si looga bixiyo kharashka amaba lacagta arooskeeda barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan nooca xanuunka ay sheegatay iyo weliba sida lagu ogaaday sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawa ku wada caweyn doonnaa haddaad dhimashaday rabin aan wada dhammayne
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka bannaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan haweeniyo jacaylkaba waan jirdhiidayo nafta waan ka jaraye hayla jirine naorod orod kuma jeeday jantaqaad naorod orod kuma jeeday jantaqaad barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington caweysi wanaagsan ayaan dhammaantiinma dhegaystayaal idin leeyahay inta aynaan sheekada iyo weliba xubinteenna hal abuurka u gudbin bal marka hore aynu barnaamijkeenna ku furanna islamarkaana aynu wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirkaa u qaadayaan fanaaniinta khadara daahir cige iyo weliba cumar xasan rooraaye
dabtayo aya
isku dheerarsho isu dhiganta maahe dhabta iyo cayaartuna laba laysku dheerarsho isu dhiganta maahe uladhabiilamudi dhexdu madag sideeday qurux loogu dhameeyey uladhabiilamudi dhexdu madag sideeday qurux loogu dhameeyey dhugmadiyo aqoontana raba ku dhameeyey dhugmadiyo aqoontana raba ku dhameeyey anoon dhimashada aan kula dhameeyey odayga gaadhsiiyey anoon dhimashada rabin aan kula dhameeyey dhammaan odayga gaadhsii
dhalkaran hilaaciyo dhado lama maseeye dhalkaran hilaaciyo dhado lama maseeye dhulka waxa rag joogana mawiil ku dhig ma jiraaye dhulka waxa rag joogana mawiil ku dhig ma jiraaye geesilagu ku dhereershana dhab laguma qaban oo wali hooyo may dhalin geesilagu ku dhereershana dhab laguma qaban oo wali hooyo may dhalin jacaylkeenu waa dhab waxaa iga dhiman sharaf nasiibigu ka dhaca sidaad iigu dheertahay dhaax lama ilaawe sidaad iigu dheertahay dhaax lama ilaawe haddaad dhimashaday rabin aan wada dhammayne yalawaanada haddaad dhimashaday haddii aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen fanaaniinta khadrad daahir cige iyo weliba cumar xasan rooray islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno waayaha kala duwan iyo weliba marxaladaha nolosha ee aadamuhu uu soo maro ayaa ah kuwa midba midka kale qofka ay u dhiibto iyada oo mid kastaaba ay duruufteeda iyo baahiyeeda gaarka a wadato waxaana himilooyinka badi dadku ay leeyihiin ka mid ah in amaruun qofku uu qoys yagleelo islamarkaana uu nolosha la qaybsado qofka ay dunida iska calmadeen hase yeeshee soomaalida ayaa hore ugu maahmaahday tugba taagtii ayuu rogmadaye waxaa halkaasi marka la joogo lagu kala tagaa haynta iyo maalka qofba inta gacanta ugu jirta amaba uu haya si uu maalintaa farxadda ugu dabaaldego islamarkaana ugu dabero haddii ay noqoto agab aroos ama munaasabado kale oo lagama maarmaan ah haddaba aan dulucda sheekada u soo degee lamaano u dhashay dalka britain oo hamigoodu ahaa inay dhigtaan aroos si ay nolosha u wadaagaan ayaa markii hayntu ku yaraatay islamarkaana ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan kharashkii arooska ay haweenaydii caafimaadkeedii ka been sheegtay si ay u hesho dhaqaale ay ku kala dabaraan howlaha arooskooda arrintaasoo markii ay ogaatay bulshadu gaar ahaana dadkii lacagta bixiyeena la yaab ku noqotay bal haddaba aan soo dhoweeyey waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo isagu sheekadan oo dhammaystiran inoo haya
waa mahadsan tahay cabdi xakiin sheekadan waxay ka dhacday dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada manchester waxayna ku dhacday lamaano la yiraahdo julia barker iyo david barker waagag marka maxay samaysay gabadhu gabadha julia barker oo iyadu maaragtay ay hadda sheekadan qusayso ayaa waxa ay samaysay inay been ka sheegtay caafimaadkeeda si ay dano ay lahayd markaas looga caawiyo ama ay u fushato oo ahayd maadaama da'dii kontonka ay gashay inay doonayso inay guursato ama isguursadaan lamaanaheedii david barker iyagoo aan markaasina xoolo haysan marka si ay u gaaraan ujeedada guurkooda ayay caafimaadkooda been ka sheegeen maxay samaysay tallaaba noocee qaaday si ay lacagta arooska u hesho amaba loo loo saacido iyada iyo odageeda ama lamaanaheeda waxay ka wada shaqaynayeen meel dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo home care ah oo ku taala magaalada manchester marka wayna doonayeen inay isguursadaan marka dadkii asxaabta shaqaalaha kala midka ahaa oo meesha kala shaqaynayay ayay waxay ku tiri inay qabto xanuunka kansarka oo aad uu u dilooday islamarkaana aysan qabin wax rajo nololeed ah dhakhtarkiina uu u sheegay in muddo sanad oo keliya ay noolaan doonto wixii markaa ka dambeeyana aysan ay ay maaragtay u geeriyoonaysa xanuunka marka maadaama ay sanad haysato saaxiibadeed ayay waxay ka codsatay inay ka caawiyaan inay doonayso inay guursato ninkii ay isjeclaayeen wax qarashana aysan haysan marka sidaas ayay samaysay si loo caawiyo marka shaqaalihii bay dabcan u bandhigtay sheegtay inay xanuunkaa qabto rajadeeduna aanu fiicnayn jaabkiina uu nacaska yahay shaqaalihii maxaa yeeleen lacag ma ururiyeen shaqaalihii way isku tageen aad bay oga naxeen way la murugoodeen ilan dabcan waa qof meeshii kala shaqaynayay oo saaxiib ah oo subax kasta ay isu imanayeen oo meel ka wada shaqaynayeen marka marka hore horta waxay aad uga murugoodeen rajo xumada ay ay gabadhaas ay ka muujisay caafimaadkeeda kadibna hadde waa taqaanaayo qofaad de asxaab tihiin riyadiisii loo rumeeyo maadaama ay tiri sanad baan haystaa marka way isu tageen waxbay iska ururiyeen si ay bal wax un uga dhabeeyaan ama u gaarsiiyaan riyadii qofkaasi uu lahaa ee sanadka haysta markay isu tageenna waxay soo ururiyeen lacag gaaraysa kun iyo toddoba boqol iyo konton dollar oo habeenkaasi xafladda hoteelka iyo hadiyada ay ugu soo iidiyeen waagaaga lacagta intaa leg baa la ururiyey dabcan xanuunka ay sheegatayna xanuun runa maaha oo dabcan say lacagtaa waxay sheegu ugu been abuurtay see loo ogaaday marka
labadii isguursadeen oo aqalgaleen oo hawshoodii baa u socotay haddee dadkii la yiri sanad oo keliya bay haysataa dabcan dadka sidaa ugama harayaan oo xaaladii bay la soconayaan sanadkii baa soo dhammaaday qoftii sideeda u shaqo tegaysaa wax ka hadlaysan ma laha marka maamulihii ama maanejaradii shaqadeeda ayaa weydiisay oo tiri bal iska waran xaaladaada hadda waa sidee marka dhowr jeer bay weydiisay ilaa iyo saddex jeer markii afraad ayay marka u sheegtay julia oo ay ku tiri aniga waxba ma qabo arrinkaa waxaan u sameeyey si aan u gaaro dantii arooska ninkaan isjecleen aan u wada aqalgalno marka arrinkaas darteed ayaan u sameeyey waxaasoo dhanna waxay qaratay inay been ahaayeen waa cajiib markaas arooskaa u dhigatay intaa u samaysay hadda maxaa laga yeelaya cabdiqaadir gabadhii arooskii been bay ka sheegtay caafimaadkeedii waa fiican yahay lacagtii way heshay waa la ogaado hadda waa ka shifantay maxaa hadda laga yeelaya sidaan la soconno cabdi xakiinow dadkan waddamadan hore u maray beenta wax weyn ayay ka tahay oo aan runtii dembi ah marka arrintii lagama aamusin oo waa lasoo bandhigay oo waa aad ayaa loo qaadqaaday kadibna dacwad ayaa lagu soo oogay oo ah inay been sheegtay marka dembigaasi beenta ah ayaa hadda lagu haystaa ayaana maxkamad lagu soo saaraya aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayay halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska washington markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka xasan bila dhimbiil oo ku magac dheer xasan waddo isagoo qaybtanna inoogu bilaabi doono mid ka mid a heesihii hore u qaaday ah adiga waxa wada qaadi jirnay adiga qordhax baa wada qaadi jirnay waa horay ugu dambaysa haweeniyo jacaylkaba waan jirdhiidayo nafta waan ka jaraye hayla jirine na orod orod kuma jeeday jantaqaad na orod orod kuma jeeday jantaqaad haddii aad jamaade soo jarmadaye kuma jexin jaxaaye hay joojoogine na orod orod kuma jeeday jantaqaad na orod jidku waa banaaye jawalaa
iyaduna waxaa leedahay ha iga jeesana soo jawaaba iyaduna leedahay kaala jeclahayow kaalay kaalay hayga jeesana ii jawaab war kaalay kaalay hayga jeesana ii jawaab
haweeniyo jacaylkaba waan jirdhidayo nafta waan ka jaraye hayla jirine haweeniyo jacaylkaba waan jirdhidayo nafta waan ka jaraye hayla jirine orod orod kuma jeeday jantaqaad orod orod kuma jeeday jantaqaad orod orod kuma jeeday jantaqaad orod orod kuma jeeday jantaqaad
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
haddii aad jamaaday soo jarmadaye kuma jixi jaxaaye hay jojoobine haddii aad jamaaday soo jarmadaye kuma jixi jaxaaye hay jojoobine orod orod kuma jeeday jantaqaad orod orod kuma jeeday jantaqaad orod orod kuma jeeday jantaqaad orod orod kuma jeeday jantaqaad
iyo jacaylkaba waan jirdhiidayo nabta waan ka jaraye hayla jirine haween iyo jacaylkaba waan jirdhiidayo nabta waan ka jaraye hayla jirine orod orod kuma jeedi jantaqaad orod orod kuma jeedi jantaqaad orod orod kuma jeedi jantaqaad orod orod kuma jeedi jantaqaad orod orod kuma jeedi jantaqaad